qofkii xoolaha iska lahaa qofkanuu xoolihiisi u dhiibe uhi inoogu shaqee ribxiga iyo faa'iidadana aynu qaybsanno qayb xoolihiisii ka mida ayuu u jaray walihaada baa la idhaha alqiraadu wa qicatan min alribx kadalika wuxuu u jaray qayb ka mida faa'iidadii xoolahaasi ka soo baxday markii lagu shaqeeyey mudaarabo maxaa loo yidhi baa iyadana la isweydiin karaa waxaa mudaarabo loo yidhi lianna almudaaraba ma'khuudatu min aldarbi fi lardi mudaarabada waxaa laga soo qaatay aldarbu fi lard aldarbu fi lardina waxaa looga jeedaa alsafaru fiiha in dhulka dhexdiisa qofku uu ku safro waa kayla hi waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaa idaa darabtum fi lardi yani saafartum fi lard qaala tacaala waakharuuna yadribuuna fi lardi yabtaguuna min fadli illah yadribuuna fi lardi ay yusaafiruuna fi lard yabtaguuna min fadli illaah ay yatlubuuna taxsiila risqi illaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay risqigiisa inay xaasiliyaan ayay doonayaan oo ay u socdaan marka mudaarabada maxaa mudaarabo loo yidhi lianna aladii ucطiya almaal yusaafiru bi hada almaal liyataajira bihi ka xoolaha la siiyey xoolaha uu la safraya haaliban sida xaaladdu ay u badan tahay waa la socdaalaya walihaada maadaama haaliban tijaarada iyo ganacsigu safar uu keensado ayaa mudaarabo la yidhi walow yaan lala safrin be oo meeshii muqiimka uu ku ahaa un ha kaga shaqeeye walaa shaka ana kula tijaara fa hiya mudaaraba yacni yadribu linsaanu fi lard sida haalibkaa tijaaro iyo ganacsi kastaba waxaa ka dhalata ama uu keensadaa qofku inuu socdaalo laakiin khusat bi hada nowci min almucaamala isilaaxa laakiin noocan ka mida anwaacda tijaarada ayaa istilaax ahaan erey bixin ahaan culimadu magaca almudaaraba ay ula baxeen amhilana ama tusaalayaal la taasi shareecada dhexeeda waa ku leedahay musdelifo meesha la idhaahdo tusamaa jamcan lianna alxujaaja yajtamicuuna fiiha lanna xujaajta ayaa isugu soo ururo isugu yimaada maca ana alxujaaja yajtamicuuna ayda fii carafa waxaa kaleynu ogsoonnahay in xujaajtu carafo lafteedana dee ay isugu tagaan wakadalika fii minan dhammaantooda markaa luq ahaan waa u habooyin in la idhaha jamc carafa in jamci la idhaha musdalifa minan marka macnaha magacaasi ka yimi la eego laakiin istilaaxan istilaaxaan ayaa magaca musdalifa ay la gaar tahay tanna waa sidaas oo kale iyadoo tijaaro kasta haaliban ay keensato macnaa safar iyo muda iyo darb fi lard ayaa tan istilaaxan magacaa loo gooni yeelay wa sharcan sharci ahaana maxay shareecadu u taqaanaa qiraada wa mudaaraba waa tawkiilu maalikin xoolaha qofka lihi inuu wakiisho tawkiilkaasoo ku xaasilaya bijacli maalihi maalkiisii inuu ka yeelo biyadi aakhara mid kale gacantii mid ku jira liyatajira si ugu ganacsado macnaa huwa kaasi oo ka kala xoolaha u dhiibaya ah fiihi xoolahaa si uu ugu ganacsado waalribxu faa'iidada soo baxdaana mushtarakun uu yahay ribxigaasi mid u dhaxeeya baynahumaa labadooda almaalik waalcaamil ka xoolaha iska leh iyo ka ku shaqaynaya marka waa noocun min asharika waxaa la ysku darsaday xoog iyo xoolo liaxadihimaa almaal walilaakhari alcamal midkood wuxuu iska leeyahay xoolaha kalena waxa uu leeyahay camalka iyo shaqada ayuu leeyahay waribxu baynahum waa mushtarak ribxiguna waa ka dhexeeya marka la leeyahy waa mushtarakna laa yushtarat an yakuuna bisawiya si islaag inay u qaybsadaan shardi maaha faqad yakunu akharu ribxi lilcaamil waqad yakunu lilmaalik waqad yakunu baynahumaa bilmunaasaba inka xoolahali uu badsado ayaa dhici karta ka shaqayna inuu badsadaa dhici karta si siman inay u qaybsadaan baa dhici karta alribxu waa calaa maa sharata waa sida ay ku shuruutameen uun maa lam yukhaalif isharca intaanu shardigaasi sharciga khilaafin oo aanu ka hor iman waxaa daba isweydiin leh markaynu garannay mudaarabada xaqiiqadeeda maa xukmu hada alcaqd wa hada nawcu min almucaamala heshiiska noocana xukunkiisu waa maxay mucaamalada noocana shareecada islaamku maxay ka qabtaa inuu qof xoolihiisii qof kale u dhiibo oo dhahdo ku shaqee faa'iidadana waynu qaybsanaynaa adna barh baad leedahay ana badh macnaa kala badh ama waxaad leedahay thuluthayn ana thuluth ama rubuc baad leedahay halaathatu larbaca kalena aniga ayaa iska le ahlulcilmigu guud ahaan waa ku ijmaaceen ama waa isku waafaqsan yihiin calaa jawaazi hada alnowc min almucaamala mucaamalada noocani inay tahay mid jaa-isa oo bannaan waqad naqala alijmaaca calayha gayru waaxidin min ala'ima a'imo fara badan baa soo raray in la ysku waafaqsan yihiin ibnu xasm raximah llah kitaabkiisa maraatib lijmaac wuxuu ku uhi kullu abwaabi lfiqhi kullu abwaabi اlfiqhi laysa minha baabun ilaa walahu aslu fi اlqur'ani wالsunnati naclamuhu walilahi اlxamd baab kastoo abwaabta fiqhiga ka midi wuxuu leeyahay buu hi asl manaa daliil uu ku leeyahay fi lqur'aan ama fi sunna ayuu ku leeyahay daliilkaasoo aanu ognahay buu yidhi ilaahay baa mahad leh xaasha alqiraad baabka qiraadka la idhaha mooyaane isagu daliil qur-aankana kuma labuu ujeedaa sunnahana daliil kuma leh fma wajadna lahu asla fiihima albattata baabkaa daliil umaanaan helin buuhi oo fiihima fi lqur'aan wasunna si go-aan daliil ugamaanaan helin walaakinahu ijmaacun صaxiixun mujaradun ijmaac saxa ayaa daliil u ah waa la isku waafaqsan yahay wladii naqطcu calayhi أنه kاna في cصr النaبiي وعalimh فأqرh وlowlا ذlika لma jاaزa waxaan si go-an ama waxaanu si go-an u sheegaynaa buu leeyahay in waktigii nebiga jiray caqdigan qiraadka la dhahdo oo rasuulkuna uu ogaaday عalayه الصلاaةu وaسaلاaم faأqرa rasuulku aanu diidin walowlaa dalika lama jaaza haddaanay taasi jiri lahayna ma banaanaadeen hada min gharaa'ibi ibni xasm ujeeddadun hadalkiisa u keennay waa naqlu lijmac inuu ijmaca kusoo naqliyo wahada saxiix wakadalika addamiiri kitaabka anajm lwahaad la dhaha minhaajka uu ku sharaxo walaslu fiihi ayuu idhahdaa qabla ijmaaci الصaxaabati wاtaabiciin waxaa asaloo ah ma daliilo ah inta aan la gaadhin in saxaabadiiyo taabiciintuba ay isku waafaqeen bannaanidiisa aayaadkan qur-aankaaba markaa sheegay idaa darabtum fi lard aakharuuna yadribuuna fi lard yabtaguuna min fadli illah marka hadalka ibnu xasm waxaynu uga jeednaa inuu ijmac soo naqliyo laakiin inuu idhaahdo asal kuma laha fi lkitaab wasunna haddana uu idhaha waladii naqطacu calayhi anahu kana fi casri الnabiy wa calimahu faaqarah waxaa waktigii rasuulka jiray ee rasuulku jiritaankiisa uu ogaaday ee aanu inkirin aanu diidin sidee loo odhan karaa asal kuma le sunnada alaysat hadihi sunna taqriiriya sunnada rasuulku miyaana u qaybsamin sunna qawliya wa sunna ficliya wa sunna taqriiriya waxaa kaloo la odhan karaa qur-aankana asal buu ku leeyahay baabkani daliil buu ku leeyahay oo daliilka markaa uu ku leeyahay fi lqur'aan waa adilada caamka ah ee ka warramaysa tijaarada ilaa an takuna tijaaratan can taraad hada daliil cala ana jamiica tijaaraat mubaax ilaa maa xaramahu daliil tijaaro o dham inay mubaax tiba ayaddaa laga qaadanaya ganacsi oo dham ilaa wixii daliiluu xaaraantimeeye mooyaane waxaa kaloo leeyahay alaslu fi lmucaamalaat waa alibaaxa mucaamalaadka bani aadamka dhex maraaya waxaa asal u ah alibaaxa ayaa asal u ah inay tahay waxa weeyaan mubaax yani inay xaaraan ahayna ay tahay jaa-is inay tahay inay bannaan tahay xataa yarida daliil taxriim ilaa daliilka waxa weeyaan xaaraamtimeynaya in la helo waxaa kaleynu leenahay mucaamalada noocani saxaabaday ka sugnaatay cumar bn khaaab radi allahu canh habata anahu acطىa maala yatiimin lirajul liyataajira bihi xoolo agoon uu leeyahay buu cumar u dhiibay nin si uu waxa weeyaan ugu shaqeeyo wakadalika waxaa ku sugan fi صaxiixi imaami muslim in cumar ibn khaaab radia allahu canhu ciidan uu diray ila alciraaq biqiyaadati abi muusa alashcari waxaa ciidankaa ka mid ahaa cabdullaahi bni cumar iyo cubaydullaahi ibnu cumar labadaa inana cumar ibn khaaab uu dhalay wa cumar ibnu khaaab kaana fi daka alwaqti aw fi daka alxiin amiira almuuminiin marka waxay soo mareen abu muusa alashcari iyagoo madiine kusoo socda labadaa inana cumar uu dhalay deetana wuxuu yidhi manaa waxaan jeclaa inaan idin siiyo xoolo aad ku gaadhaan madiina laakiin ma hayo xoolo ilaa xoolaha baytulmaalka muslimiintu uu leeyahay mooyaane xoolaha muslimiinta ka dhexeeya mooyaane marka qaada xoolahan oo alaab sii geliya alaabtaa marka aad iibisaan xoolaha ku wareejiya waxa weeyaan amiir almuuminiin ku wareejiye deetana xoolihii sidii bay yeeleen aabahood cumar bay ugu tegeen madiina deetana cumar baa wuxuu yidhi keena xoolaha iyo wixii aad ka faa'iideenba sababta uu idiin siiye waxay tahay maanaa inaad dee aad tihiin carruurtii uu dhalay amiir almuuminiin iska soo celiya deeta cabdillahi ibni cumar uu iska aamusa cubaydullahi bni cumar baa yidhi oo camalkayagiina waa yila waan ku shaqaynay haddii xoolaha muslimiintu leeyihin dee waa naga u soo celine laakiin camalkayagiina mee waa iska keen xoolaha mar kaloo haddana ku celiya cabdiraxmaan ibni cawf baa soo kala dhex galay oo yidhi ijcalhu mudaarabatan ya amiira almuuminiin maadaama ay ku shaqeeyeen faaidii soo baxday iyagu nisfi ha qaataan kalaba nisfiga kalena alla siiyo waxa weeyaan baytulmaalka lagu xareey wakadalika arrintaas waxay ka sugnaatay cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu kadalika waxa weeyaan xakiim ibnu xizaam aahaartana maca takhriijiha waxay ku qoran tahay alirwa irwa lhaliil lilimaam alalbani muwaa baana ku wariyey aharka cumar iyo ka cuhmaanba imaam malik baa ku wariyey fi lmuwa xakiim binu xizaam isagana aarkiisa daara qudniyo bayhaqi baa wariyey annahu kana yashtarita cala arajul idaa acطaahu maala muqaaradatan yadribu lahu bihi anlaa tajcala maali fii kabidin raطbatin walaa taxmilahu fii baxrin walaa tanzila bihi fii baطni masiilin fain facalta shayئa min dalika faqad damanta maalii nin markuu xoolo u dhibo si uu ugu shaqeeyo waxa uu odhan jiray xoolahaygaa wax nool horta ha gelinin badna ha kula safrin meel biyo mareenana ha dejinin haddaad waxyaabaha samayso oo xoolahayga dhibaata ay soo gaadho adaa magdhabaya ogoow saasuu odhan jiray wa bilmunaasaba waxaa halkaan baraarujinayaa hadalkaa waxaa loo nisbeeyaa cabaas ibni cabdilmualib inuu isna sidaa odhan jiray aharka cabaasna daara quطni baa wariyey biisnaadi daciif wa bnu cadiyin kadalik ayaa wariyo fii isnaadihi abuljaruud alkuufi abuljaruud alkuufi oo magaciisa lahaa ziyaad ibnu lmundir qaala alimaam ibnu maciin wahuwa min aimati aljarxi wاtacdiil kana kadaaba caduwa lilah laysa yaswa filsan wuxuu beenaalu ahaa buuli abuljaruud cadow ilaahay fils sumin sumini aan u dhigmin bilaa qiimaa isaga ayaana loo nisbeeyaa daa'ifada la idhaahdo aljaruudiya aljaruudiya maxay aaminsan yihiin ana caliyan afdal صaxaaba inuu cali saxaabada u fadli badnaa wa ana alimaamata maqsuuratu calaa waladi faatima muslimiintana waxaa hogaamiye u noqon kara uun nin faatima bint bintu rasuulilah ka farcan nin kale looma ogola wallahi waa waa dullaal wey waa lunsan yihiin wuxuu yihi sheekhu arkaan alqiraad mudaarabada ama shirkada noocaane xoog iyo xoolaa la ysku darsanaayo arkaanteeda qaala arkaanu lqiraadi arkaanta sharikatu lqiraad ama almudaaraba sittatun waa lix maalikun qof xoolaha iska leh waa in la helo si shirkadani mid jirta ay u noqoto wa caamilun iyo mid ku shaqaynaya wa maalun iyo xoolo lagu shaqaynaya oo mawjuuda waxaana taa ku baxaaya ida qaaradahu calaa dayn faina hadi lmucaamala laa tasix haddii dayn uu shuraakadan kula galo qof kale mucaamaladan ansixi mayso daynta hebel aan ku leeyahay ka qaado markaad ka qaadid inoogu shaqee ama dayntaan kugu leeyahay inoogu shaqee sawaaun kaana cala alcaamili am calaa hayrihi labudda maal waa inuu u dhiibo ee xaqiiqada caqdigan ayaaba sidaasaba twkiilu maliki bijacli maalihi biyadi aakhara liyatajira fiih wa camalun iyo shaqo uu qabanayo ka caamilka ah ka xoolaha le mooyaane ka kale wa ribxun iyo faa'iido la wada yeelanayo wa siiqatun iyo hadal la isticmaalayo marka heshiiskan la gelaayo marka arkaantaas ayaa mid walba uu u sheegi doonaa shuruuduu u sheegi doonaa siiqada marka halkaynu abwaabta hore ka marran baynu ka maraynaa sida saxiixa alcuquud jamiic alcuquud tancaqidu bima dalla caleyh min qowlin aw ficlin siiqo gooniya looma shardiyo wax kastoo fahamsiiya dadka curfan in heshiiska noocaasi labada qof ay wada galeen ayay ku caqidmaysaa ama ku guntamaysaa shirkadani sharikat lmudaaraba la ydhahdaa waayo shardu maaliki maalilqiraadi maalka shirkadan lagu gelaayo qofka iska leh shardiga laga rabo shardu maaliki maalilqiraadi maalka heshiiskan lagu gelaayo ka iskale shardigiisa waxa weeye sixatu mubaasharatihi inuu baashiraa inay ansaxayso maa shaygii uu baashiraa qaarada fiihi qof kale uu u dhiibay si uu ugu shaqeeyo lanna nooc min atawkiil baa ku jira mudaarabada marka waxaa loo shardiyayaa qofka xoolahan lagu shaqaynaya iska leh inuu yahay miman yasixu tawkiilu qof inuu cid wakiisha ay ansaxayso qofka cid wakiilan karaana waayo qofku camal isaga inuu qabtaa ay u bannaan tahay ayuunbuu cid u wakiilan karaa macnaa qofkani waa inuu yahay qof ilay sharkadani waxay u baahan tahay bayc iyo shiraa iyo cuquud iyo heshiisiya in la galo waa inuu isagu yahay mid waxyaabahaasi haddii uu baashir ilaa ay ka ansixi lahayn haddiise isagoo aanay arrimahaasi ka ansaxahayn dee mid kalena uma wakiilan karo mid kalena uma wakiilan karo walaa yasixu tawkiilu man laa tasixu mubaasharatuhu laa yasixu tawkiiluhu qofka camalan isagu in hadduu baashiro aan ansaxahayn inuu cid u wakiishaana ansixi mayso oo tusaale ahaan asabiyu waalmajnuunu waalmaxjuuru calayhi qofkii waallaa iyo ilmihii yaraa iyo kii xayiraadda xoolihiisa laga saaray isagu dee ma baashiri karo albeyca waashira wakadalika waxa weeyaan xoolo uu leeya intuu qof u dhiibo hadduu idhaa inoogu shaqee laa yasixu hada alcaqd caqdigaasi ansixi maayo waayo kan xoolaha ku shaqaynaya isagu naa'ibkayo hawshiisii uu qabanaya dee naa'ibna kama dhigan karo isagu oo cid ma wakiilan karo marka qofkan xoolaha iskali waa kal muwakil waa kii wax wakiilanayo kale kan waxa weeyaan xoolaha loo dhiibaya ku shaqaylale waa kal wakiil waa kii la wakiilanayo kale marka laa yasixu hada alcaqdu min aلsabiyi wاlmajnuuni wالsafiih laakiin wuxuu ka ansaxayaa min waliyihim waliwali man yuqaarida lahum man yajuusu idaacu اlmaali cindahu ida kanat lahum fi dalika maslaxa dadka ammaankooda uu gaabiyey qofkaa yar iyo kaa waalan iyo ka safiiha cidda ka mas-uula ayaa heshiiska noocana u geli karta haddii maslaxa ay ugu jirto waxaana heshiiska noocana ula geli karaan qof ay bannaan tahay in ammaano loo dhiibto xoolaha ammaan ahaan loogu dhiibo qof ay bannaan tahay xoolaha in ammaan ahaan loogu dhiibo ayay xoolahan inta u dhiibaan ay odhan karaan xoolahan ku shaqee oo ugu shaqee waxa weeyaan agoonkaa amaba se qofkaa waalan ama kaa safiiha ah shuruudu caamil ilqiraad qiraadka qofka ka shaqaynaya dee xooggiisii ninkan xoolaha le kula shuraakoobay shuruudda laga rabo shuruudu caamili ilqiraadi qiraadka qofka ka shaqaynaya ama sharikatu lmudaaraba shuruuddiisu alaaatu waa saddex sixatu mubaasharati tasaruf tasarufkan inuu baashiraa waa inay ansaxayso sharcan loo ogol yahay tasarufkan tasarufkii alma'duuni fiihi isaga imika loo fasaxay qofkii xoolahan laa markuu u dhiibi ui ku shaqee xoolaha inuu ku tasarufaaba u fasaxay soo maa oo uu iibiyo oo uu soo iibiyo haakada linafsihi naftiisa waa inuu baashiri karo oo qofaan isagaba cuquudan iyo mucaamalaadka noocan aanay ka ansax ahayn dee sharikatu mudaaraba ama alqiraad lalama geli karo qofka waalan laa yasixu baycu washiraa kadalika asabiyu laa siyama ida kaana gayra mumayizin araan adduunya midaa waxba aan kala soocahayn wakadalika safiih waxaa la mida qofkii safiih ahaa almaxjuur calayh ee la xajiriyey xayiraadda la saaray markaa ka isagaaban xoolihiisa aan ku tasarufi karin oo tasarufuhu fii maali laa yasix kayfa yasixu tasarufuhu fii maali gayri xoolo cid kala leeda inuu ku tasarufaa sidee bay u ansaxaysaa min baab lawlaa laa tusi wa tacyiinu waxaa kaloo shardiga waa shardiga labaade tacyiinuhu inuu cayimo kan xoolaha iska leh aa hebelow xoolahaygan inoogu shaqee waribxu baynanaa bikada faa'iidana saasaynu u qaybsanaynaa laakiin hadduu laba nin la hadla ka waran oo dhahdo qaaradtu yaa axmed yaa cabdiraxmaan qaaradtu axadakumaa midkiin baan la galay heshiiska muqaarada ledhaho shariikat lmudaarac midkiin xoolahan ha qaado oo ha ku shaqeeyo faa'iiduna ha naga dhaxayso hada laa yaصix laabudda min atacyiin waanu dhaha hebelow lianna cadam atacyiin yuؤaddi ila اniزaac wاlkhilaaf cayimitaan la-aantu haddaanu magac dhabin kii dee heshiiskan uu la galay taasi waxay keenaysaa khilaaf iyo nizaac baa ka dhalanaya wa an yastaqila waa shardiga saddexaade waa inuu la gooni noqdo oo bimacnaa u madax bannaanaado bilcamali camalka oo ninkan waa inuu xoolaha u dhiibo oo camalka faraha uga qaado akadudha xoolahayga waa kuwana ku shaqeeyo aniguna waan kula shaqaynaya ansixi mayse bay leeyihin odha xoolahayga waa kuwana ku shaqeeyo hebeellaha ha kula shaqeeyo allahuma ilaa inay tahay mooyaane calaa sabiili atabaciyati walmucaawana inuu isagu camalkii asal u noqdo kan kale wuxuu camalkaa ku darsanayaana ay noqoto in yaroo kadabatuura iyo iyo kaalmayn iyo waxaas ay noqoto laakiin aslul camalka waa inuu lahaado dee kan xoolaha loo dhiibe la yidhi ku shaqee nacam arrinta noocaasiya markaa laa naclamu laha daliilan wax daliilo uma ogin walaslu fi lmucaamalaat alibaaxa saynu sheegnay ilaa ida wujida daliil cala taxriim ilaa in la helo mooyaane daliil xaaraantimaynaya marka hadduu idhaha xoolaha inoogu shaqee anna waan kula shaqaynayaa ama hebellaha kula shaqeeyo usaaciduka ibni aw mamluki ghulaami fulaan ama addoonkayga hebel alaysa hunaka ma yamnac walaysa fi hada darar cala arafayn wax darara ama wax dhibahoo labada daraf arrintaa ka soo gaadhaya ma jira aw calaa axadihima ama midkood ka soo gaadhaya marka sabab markaa loo manciyaa taas ma muuqato shuruudu maali lqiraad maalka lagu gelayo shirkada mudaarabada la dhahdo shuruuddiisa shuruudu maalilqiraadi qiraadka ama mudaarabada shirkada la dhaha maalka lagu gelayo shuruuddiisu talaatatu waa saddex an yakuuna waa inuu noqdo naqdan waa inuu noqdo naqdi wama lmaqsuudu binaqdi naqdiga maxaa looga jeeda daraahima aw danaaniira aw maa yaquumu maqaamahuma min alasmaan xoolaha qofka loo dhiibay laleeya ku shaqo ay noqdo naqdi macanaa dirham ama diinaar ama waxyaabaha dee meesha dirhamka iyo diinaarka gala ashyaada lagu kala iibsado sida imika dee lacag oo kale dolaar iyo riyaal wahaakada lacagaha waxa weeyaan magacyada badan oo macnaheedu waa maxay laa yasixu calaa cardin wax alaaboo naqdi aan ahayn shirkadan noocana laguma geli karo ayay leeyihin tusaale ahaan dahab tibriya laguma geli karo ama fido tibriya dahab kuuskuusanoo dee qaab danaaniir aan laga dhigin ama fido kuuskuusanoo aan laga dhigin daraahim aan laga dhigin laguma geli karo haddii gabadhi ay dahabkeedii soo saarto ay tiraahdo nin ama gabadh kale ay tiraahdo hooyo inoogu shaqee manaa ma ansaxaya bay leeyihin sideedabana dee cumuuman sharika anwaacaha bijamiici anwaaciha waxay u shardiyaan fuqahada badankoodu manaa shirkada gaar ahaan dee xoolo la ysku darsanayo ama min aljaanibeyn xooluha ka yimaadaan labada dhinac ama min jaanib waaxidin ha ka yimaadaan in xoolaha la ysku darsanaya naqdi ay ahaadaan bay shardiyaan alaab laguma geli karo wayaan macnaheedu hadduu sokoru dhiwidhaado inoogu shaqeey oo intaad iibiso haddana waxa weeyaan lacagta wax kale inoo geliyosa awruro ama gawaadhi ama guryo ama dhul laguma geli karo bay leeyihin oo sababtu maxay tahay waxay yidhaahdeen lianna alqiraada caqdunoo yashmalu calaa qarar wa inamaa jaaza lilxaaja waxaan qiraadka la ydhaahdaa ma sharikatu lmudaaraba markeeda horay tahay calaa khilaafi alqiyaas calaa khilaaf alqiyaas haddaad maqashada maxaa looga jeedaa baynu nidhi in badan bay kelmaddaasi nagu soo noqnoqotay fii duruusi alfiq calaa khilaaf ida qaala alfuqahaa hada calaa khilaafi alqiyaas ma almaqsuudu biqowlihim hada istanbadta min alkalaam ilawal calaa khilaaf alqiyaas raggii ka jawaabi lahaa way maqan yihin baan malayna على khiلاaf الqواعd على khiلاaf الqواعd ayay uga jeedaan mayna odhan fuqaهadu ha على khiلاaf القyاas عalى khiلاaf الqواعd qawaaciddii iyo usuushii baabka mucaamalaadku uu lahaa ayay marka horeba shirkadani khilaafsantay bay yidhahdeen ee waxaa loo baneeye uun baahida loo qabo oge walaa shaka in baahi loo qabo qof baa laga yaaba inuu xoola hayo isagoo aan ku shaqayn karin ama aanu ku shaqayn garanayn qofna shaqadii buu garanaya lakin laysa cindahumaa xoolama hayo marka markay isku darsadaan xoogga iyo farsamada iyo xoolaha labadaba waa ku intifaaceen mid walbana baahidiisii ayuu ayuu helayaa waayo sidee bay calaa khilaaf alqiyaas u tahay calaa khilaaf alqawaacid waxay u tahay bay yidhaahdeen qofkan shaqaynaya xoolaan ku shaqaynaya haddaa buu zurca u fiirso habeen dambe indhaa taagi qofkan xoolaa ku shaqaynaya waxaan la siinaya waa ujra ba waa mushqaayad waana ujra majhuula waa ujro majhuula horta horta macduumaa lamaba hayaba wuxuu mushqaayad u qaadana waa ribciga soo bixi doona inuu soo bixi doona in kale la garan maayo hadduu soo baxana waa majhuulo intuu noqon doonaa miyuu badnaan doonaa mise uu yaraan doonaa qarar baa ku jira halkaa kaga jira oo qofkii xoolaha ku shaqaynayey qarar macnihiisu muxuu aha maa daara bayna alqunmi waalqurb waxaa faa'iidaiyo khasaaro u dhexeeya waa daa'irun bayna an yanama wa bayna an yaqrama wuxuu u dhexeeyaa inuu faa'iido ribxido uu soo baxo xoola u helayo iyo dee inuu khasaaro faramadnaan waxa weeyaan isagoo shaqeeyey shaqeeyey xoga aanay soo bixin kadaba calaa khilaafi alqiyaas waa qarar laakiin waxaa loo baneeyey un lilxaaja ayaa loo baneeyey toodaynu xoogay kula soconayna horta ilaa aynu ka gaadhayno ujeeddada aynu u soconno ah maxay maxay u shardiyeen an yakuuna naqdan inuu naqdi aada maxay u shardiyeen maadaama asalkeeduba uu yahay calaa khilaafi alqiyaas oo qarar uu ku jiro oo lilxaajana loo baneeyey fakhtasa bima yashulu aw bima tashulu altijaaratu calayh waxay ku gaar tahay oo shirkada lagu geli karaa uun waxa in lagu ganacsadaa ay fududay wa yaruuju haaliban inta badanna dee socda suuqa ka soconaya shaygaasina waa maxay waa lacag ama diinaar ha noqoto ama dirham ha noqoto ama lacagta waraaqa ha noqoto hadduu nin iminka sibir kuu dhiibu kudha war sibirka inoogu ganacso waxalaga kaaba lagaa odhan waayo laakiin lacag haddii lagu dhiibo lagu tiriyo suuqa baasho aad bay u dhex qaadaysa waa soconaysa markiiba alaabbaad ku iibinaysaa iyadii alaabtaa ama laga iibsamaya laga iibsa lakiin horta wareeg koowaad markiiba way gelaysaao waxa weeyaan bilaa hadal bay wareega koowaad ku gelaysaa laakiin sibirkan waxaa laga wareega koowaad ba inuu kuu geli waayo ama bundadaan uu dheerhka ninku uu kuu dhiibay ama sokortan ama beriiskan marka maadaama caqdigan ama heshiiskani markiisa horeba qarar uu ku jiro qofkii khasaare iyo faa'iido u dhexeeya shaqaynayay nacam wixii uu helayeyna uu yahay wax macduuma in la heli doonama aan la garan haddii la helan intuu noqon doono aan la garanayn waxa ay lagu ganacsadaa ay fududahay mooyaane wax kale laguma geli kara bay yidhahdeen wa huwa alahmaan falaa yajuusu fii gayrihima tacliilka noocaasi waxaan ka naqlay annajm lwahaaj lidamiiri waay asalka arrintan ay ku binaysan tahay oo ah in caqdulqiraad uu yahay calaa khilaafi alqiyaas calaa khilaafi alqawaacid ayaan musallam ahayn baynu leyna waa ka daba teginaayo ayaan sax ahay bal sida uu taqriiriyey sheikhulislaam ibnu taymiya walcallaama ibnu lqayim caqdu lqiraad waalmudaaraba waa cala alqiyaas qiyaasku waafaqsan majmuuc lfataawaha eeg mujaladka lixaad sabxada toddobiyo sagaashan masalada keen majmuuc lfataawa mujaladka lixaad sabxada toddobiyo sagaashan hadalka ibnu taymiya iclaamu lmuwaqiciinka ibnu lqayim mujalada koowaad sabxada afar boqol iyo shan iyo soddon labadaa marjickeed waayahay oo waaya ishkaalkii ay yidhaahdeen qofkani wixii uu mushkaalad u qaadan lahaa waa waxaan iminka jirinba wax haddii la helana wuxuu noqon doonaa aan la garanayn oo qarar baa ku jira waxaa taa jawaabteedoo fudud ay tahay laba jawaabood baan arkay jawaabta ibnulqayim ibnu taymiya ay bixiyaan waxay odhanaysaa almudaaraba min jinsi lmushaarakaat lalmucaawadaat oo marka horeba yaa idinku yihi qofkani mushqaayad buu qaadanaya oo waxaan jirin baa mushqaayadu ahaanuu u sugayaa intuu noqon doona aan la garanayn mucaawado maba aha wax la kala bedelinaya mushqaayadi maba jirtaba waa min baabi mushaarakaat labada qof way shuraakoobeen ama way wada khasaari ama way wada faa'iidi doonaan hatii aad tiraada qarar baa ku jira oo markaad leeda qarar baa ku jira dee min baabi mucaawadaat baad ka dhigteen kaanamaa labadan qof aniga iyo cabdiraxmaankan midkaayna maalka u ley midkaayna xoogga uu leeyahy inaan wax kala bedelan nabaad ka dhigteen wixii bedelu u qaadan laha uu yahay macduum ama majhuul taasaan sax ahaynba waa min baabi mushaarakaat waanu shuraakowni oo liya almaal walahu lcamal waa kilaana daa'irun bayna algunmi walgurm labadaydan waxaan u dhaxaynaa inaanu faaidniy inaan inaanu khasaaro ama waanu wada faaida ama waan wada khasaari sheekh ibnu cuthaymiinna sidaa si ka yaro duwan buu u dhigaa wuxuu dhahaa haddaad u jeedaan markaad leedihiin qarar baa ku jira midkood baa wax qaadana inuu inuu wax helo iyo inuu wax waayo u dhexeeya ka kalena uma dhexeeya haddaad sidaa u jeedaan dee qarar baa ku jira laakiin dee xaqiiqada caqdigan baa sidaa ahaynba oo labadoodiba ama waxbay wada heli doonaan ama waxbay wada waayi doonaan marka sida صaxiixa ah laa yushtarط an yakuuna maal alqiraad aw اlmudaaraba naqda bal tasixu اlmudaarabaةu biأyi maal maal kasta mudaarabadu waa ku ansaxaysaa hadduu socon waayo tusaala calى sabiil miثaal lam yamshi ma raaja fi الsuuq alaabtii lagu dhibe lyii laguhi noogu ganacsa suuqi way ka socon weyd ma alayk shay alaabti way socoodaa alaabtaadii ho maada kasir maxaad khasaartay isna waxa weyaan alaabtiisii waa haystaa adna xooggaaga waad haysata khaalisa naqdigaasoo khaalisa saafia oo aan ahayn maqshuush oo didd lkhaalis waa almaqshuush waa ka wax kale ay ku jiraan taa dee waxaa la sawiran kara iminka lacagaha lama sawiran karo inta badan laakiin waxaa la sawiran karaa lacagtii dirhamka ama diinaarka ay dahabka ama fidada ka samaysneed hadday danaaniir tahay danaaniirtu waa dahabi waa inay tahay saafi oo naxaas iyo fida iyo wax kale waa inaanay ku dhex jirin oon lagu dhex darin markii la samaynayay khaalidin saasuu uga jeeda hadday daraahimtaho fida ay tahayna waa inay fida khaalisa tahay wax kale aanu ku dhex jirin xadiid iyo nuxaas iyo wax kaloo lamid laakiin iminka dee waxaa lagu sheeg waa lacag lacagta waraaqaha waa inay noqoto khaalis shardigaas saxiix buu noqonaya haddaana khaalis ahay de waxay noqonaysaa musawar fojery bay noqonaysaa de lacag fojeriya in in lagu shuraakoobo oo lagu ganacsado dadka la dhex wadaana ma banaana ana darar baa ku jira rasuulkuna wuxu uhi laa darara walaa diraar lakiin wuxuu hadduu dahabi ama fida yahay wax kale ay ku yara dhex jiraan oo uu soconayo sida saxiixa waana wajhun fi lmadhab fi lmadhab shaafici hadduu dahabku yahay maqshuush danaaniirtu ama fidadu ay tahay maqshuusha laakinahaa taruud fi suuq ay soconayso oo iyadoo la og yahay inay wax kale ku jira haddana wax lagaaga iibinayo dhib male waa lagu geli karaa heshiiska noocan waayo kuna waa inuu noqdo maalkaasi macluuman mid la garanayo jinsan jinsi ahaan mid loo garanayo waa inuu noqdo waa in la garanayo jinsigiisa tusaale ahaan ma dirhamba mise waa diinaar dahaba mise waa fido haddii waxaan la garanayn ma dirhamba mise waa diinaar oo meel ku qufulan uu kudhaahdo maalka halkaa ku jira inoogu shaqee ribxu baynana hada laa yasex dtulaa la isqabsan doonaa oo odhan doonaa danaaniir baah wixii kiishka aan kuugu duduubay aan kuu dhiibo isna odhan doonaa mee daraahin baah waayo waa qadaran qadar ahaanna waa inuu macluum yahayoo waa in la garanayo hadduu yahay shay macduudo oo la tiriyo in tiradiisa la garanayo hadduu mawsuun yahay wasnigiisa hadduu makiiliya mid la miiso inta galaana uu yahy waa in la garanayo hadduu yahay madruuc mid la dhudhumiyo oo lagu qiyaaso waxa weeyaan bilmasaaxa waa inuu in qadarkiisa la garanayo wa sifatan sifadiisana waa in la garanayo maanaa sifadiisa waa in la garanayo oo ma ma qadiimba mid gaboobayba ma jadiidba ma nawciya jayidaba nooc wanaagsanba mise waa nawciya radii'a waa in la garanayo amaa hadduu maalku noqdo majhuul caqdu lmudaaraba walmuqaarada lagu gelayo lam yasixa hada alcaqdu heshiiskan ansixi maayo waa an yakuuna waa inuu noqdo mucayanan waa inuu noqdo mid la cayime waa inuu noqdo hadduu idhaahdo hadihi sura tashuuf hadihi sura intuu u kala furo tashuuf hadihi sura kiishkan ma aragtaa ish fii fiihi dulaar haddana mid kala usar tashuuf haadih tanna ma aragtaa ish fiiha fiiha dulaar lama garanayo ishi dolaar aladi fiiha kam lama garanayo tiradiisa markaasuu ku yidhi qaaradtuka bima fi ixdaa haatayni suratayn labadan kiish soo ma aragtid ma labadan sanduuq midkood doolaarka ku jiraan kugula galay shariikat lmudaaraba maxaa maqan tacyiinkii baa maqan soo ma tacyiinkii baa maqan cadamu tacyiinna yuaddii ila alnizaaci waalkhilaaf cayimitaan la-aantuna khilaaf bay keentay iyo nizaac hadhow in la isqabso hada yajib tacyiin hadii la garanayo shayga ida istawat acyaanuhu laa taduru laa yaduru ibhaamuhu ashay ida istawat acyaanuhu laa yaduru ibhaamuhu shayga haddii acyaantiisu ay isku mid tahay wax farqi aan u dhaxayn in la ibhaamiyo oo si duuduuban loo sheegaa dhibi mayso tusaalehaan hadduu idhaahdo bictuka axada haadayn alghulaameyn labada addoon midkood baan kaabi labada addoonna ay isku mid yihiin yasixu lbayc ama labada neef adiya midkood baan kaabi tan haddii la og yahay in suradan doolaarka ku jira kiishkan iyo tanka ku jira ay isku mid yihiin ama dahabkan iyo dahabkan ay isku mid yihiin ma fiihi shay leanna waxa weeyaan waa kal mucayan wain lam yucayan lafdan lakinahu mucayanu cilman lafdi ahaan iyoon loo cayimine oon loo magac dhabine wuxuu mucayan u yahay cilman mar haddii la ogya kanna inay ku jiraan hamsa miata dolar kanna hamsa miata dolar labada doolaarna ay isku mid yihiin kul waaxid yaruuj fi suuq mid waliba suuqa uu ka soconayo wax dhibaata mala taha cadamu taciin laa yadur biyad alcaamili waa inuu ku jira maalkaas waa in gacanta laga geliyo lianna khilaafa hada yudayiqu cala alcaamil taa wixii ka duwani waxay cihiiri gelinaysaa qofka caamilka xoolaha ka shaqaynaya oo tusaalehaan wuxuu yidhi xoolahan inoogu shaqee waribxu baynana laakiin bisharti an yakuuna almaalu biyadi laakiin xoolaha dee anaa gacanta ku haynaya markaad soo hesho cid iibsanaysa keen waynu ka iibinaynaa markaad hesho alaab qiima loo inaga soconayso lagu iibsanayana nacam alaabta inoo soo qabo hada laa yasix kaasi mushaarik maaha de marka shuraako kula maaha kaasi waa wakiil ama waa simsaar qofaad wakiilatay ama waa simsaar ama waa dilaan ninka waa in markaa xoolihii isaga gacanta laga geliyo nacam لأن khiلaafa dalika yuؤaddi ilى التadyiq عalayhi ciidhi bay taasi gelinaysa waxaa dhici karta alaabtii inuu iibu helo adigiina u ku waayo la gacantaad kaga haysaa deetana qofkii camila walam yarbax aw lam yastafid sha oo uu shaqeeyo waxbana aanu faa'idin soo ma ama waxaa dhici karta alaabtii alaab fiican oo ay goyn lahayd oo faa'iido laga heli laha inuu soo arko deetana adigii maruu ku soo raadiyo uu ku waayo oo uu kugu daalo oo u shaqeeyo oo u daalo waxbana waxa weyaan aanu faa'idin waxba aanu helin marka taa iyadoo laga cararayo waxaa ahlucilmigu ay shardiyeen nadaran lihadi alcilla iyagoo cillada eegaya an yakuuna almaalu biyadi alcaamil xoolaha waa in qofka caamilka ah gacanta laga geliyo wa hada huwa aladii jara caleyhi camalu salaf waana taa camalka salafku uu ku dareeray taas oo caqdulmudaaraba markay gelayaan qofka xoolaha waa u dhiibi jireen yaduna waa yadun amiina gacantiisuna waa waa gacan ammaano waa gacan ammaano walihada ida talafa almaalu bigayri tafriiطin minhu laa yadman haddii xoolahaasi ay baaba'aan isagoo isagoo aan gaabin waajibkiisa arra aan ka gaabin tacadiyo xadgudubna aan samayn laa yadman wax magdhowa lama weydiinayo liana almaala saara biyadihi biidni maalikihi xoolahani waxay gacantiisa ku soo galeen ogolaansho uu ogolaaday qofkii lahaa laakiin idaa tacadda aw camila tafriiطan haduu waajibkiisa arraa ka gaabiyo oo tafriidku waxa weeyaan tarku maa yajib ama tacadi uu sameeyo tacadiguna waa ficlu maa laa yajuuz waxaan banaanayn hadduu ku sameeyo xoolihii markaasuu waxa weyaan magdhabaya ayib ida iddaca ana almaala talafa wuxuu sheegtay xoolii inay baaba'een ay baaba'een buu yidhi qowlkiisaana laysa fi lwaaqici maa yukadibu waaqaca laguma hayo wax beeninayo tusaala wuxuu yidhi markab baan saaray oo markabkii baa degay haguu ku degay markab baddaasuu ku degay baddeed dee baddaa ilaahay ballaaray markab degayna lamaba maqalba d iminka waktigan aynu joogno yanaa waa macluum ahbaar waxa weeyaan almarkuubaat waa macluuma diyaarad hadday dhacdo markii waa inagan maqlayna hadduu markab dego markii waa ta la maqlay ama wuxuu yidhi waxa weeyaan gurigaygaa dhigo gurigii bay ku gubteen dee gurigii soo gubtayna lama arag lamana sheegin hadalkaa noocaas hadee lama aqbalay lakiin hadal aan waaqicu beenina aanu beeninayn buu leyimi wuxuu yihi xoole way baabeen tafalma laxdii aad ii dhiibtaa tiri noogu shaqee waraabaa la dhacayo khalaas waraabaa qaatay ama waa la xadayba ama way luntay way baxsatay ama lacagtii way iga lunto way iga dhacday ama tuubbaa intuu indhaa candhuufta iga tufay intaan candhuuftii iska biibiin iu iga siiye waxba ma hayo nacam alqawlu qawluhu maca yamiini qowlkiisa waa la aqbalayaa dhaar raaci unbaa la odhanayaa mar haddaanu bayino kale aanu u haynin qowlkiisa ana yaddu waa yaddun amiina qof xoolaha xaqdarre ku haystay maahee xoolahan inuu hayaa xaq bay ahayd yaanu biidni maalik buu ku haystay xoolaha nacam shuruudu camal ilqiraad camalka sharikatu lqiraad ama almudaarib ay u baahan tahay shuruuddiisa shuruuda camal ilqiraadi itnaani waa laba kownuu tijaaratan horta waa inuu ganacsi yahay waxaa xoolahan lagaga shaqaynaya waa ganacsigana dee waa bayc wa shira yabiic wayashtari yabiic wayashtari lakiin hadduu idhahdo ka waran lacagtan qaad waxaa lacagta markaad qaado aad ku soo iibisaa daqiiqa daqiiqda soo qaad cajiinka samee cajiinkaa dub markaad dubtona laxox ka dhig ama roodhi suuqa u iibgee lacagta ka soo baxda faaiday ka soo baxdayn wada leen hada laa yusama yani mudaaraba waayo qofkii waa qof camal iyo shaqo kale u dirsaday weyaan ee qof tijaare iyo ganacsi u diray ma ah wa anlaa yudayiqahu wa anlaa yudayiqahu waa inaanu ku cidhiidhiyin camalkaa ka maaligii xoolaha li cala alcaamili ka shaqaynaya waa inaanu ku cidhidhiin oanu tusaale ahaan odhan hadduu idhahdo ka waran lacagtan qaadoo alaabta noocaasa hun waxa weeyaan kaga shaqee wax kale ha gelin iyadoo alaabo fara badanoo laga faa'iidaya ay jiraan marka tadyiiqa noocaasi waa inaanu gelin waa inuu tasarufkii isaga u fasaxo shuruud mucayanah oo guud sa tii saxaabada xakiim ibnu xisaam ka sugnaato kale oo xoolihiisa uu ku ilaalinayo dee wuu u dhigi karaa laakiin waa inaanu celili gelin aanu odhan alaabtaasoo qura un kaga shaqee wax kalaa kaga shaqayn waa inuu isaga u daayo inuu eego maa huwa alaslax waxaa maslaxadda iyo faa'iidada iyo dantu ay ku jirto waa inuu daayo shuruud ribxi lqiraaq shariikatu almuqaaraba ama almudaaraba ribxiga iyo faa'iidada ka soo baxa shuruuddiisa shuruudu rabxi lqiraadi itnaani waa laba kownuhu waa inuu ahaado ribxigaasi lahumaa labadooda mid u sugan almaalik iyo alcaamil inuu labadooda u sugan yahay bimacnaa haddii midkoodun ribxiga uu yeelanayo dee mudaarabo noqon mayso odhahanii xoolaha noogu xoolahan ku shaqeeyo faa'iidadana ii keen oo anna maxaan leehay dee waan kuu ducaynaya jazaaka allahu khayra faatixa qaado dee soomaalida qaarkood yidhahdaan ya iyo maa'ido miya nacam hadi mudaarabo noqon mayso laakiin ma bannaan tahay ma bannaana ayay leeyihiin fuqahada badankooda laakiin ma ladii yamnac maxaa diidaya in anigu xooggeega kuugu tabaruco xoolahaagii aan ku shaqeeyo faa'iidana adiga aan kuu keeno wax diidaya ma jiraan laakiin dee mudaarabadii baanay noqonin axkaamtii mudaarabadaana yeelanay laakiin ficlan arrin jaa'is oo dee bannaan weya hadduu idhahdo ka waran xoolahan ku shaqee faa'iidana adigu wada qaado idan waa jaa'is laakiin mudaarabo noqon mayso waxay noqon kartaa min baab waxa weeyaan asalkana ii soo celi waxay noqon kartaa min baab alcaariya ay noqon kartaa qofkii in la siiyo xoolihiisa ugu intifaaco macnaa uu soo celiyana asalkiisa laakiin mudaarabo noqon mayso haddii mid saddexaad meesha uu soo geliyo ka waran uu yidhaahdo xoolaha igan qaado inoogu shaqee waalribxu bayni anigoo maaliki ah kii xoolaa lahaa wa baynaka oo ah waxa weeyaan caamilka adigoo ah wa bayna fulaan almiskiin waxba mahayo kaasine wixii faa'iido soo baxda isaguna haynala yeesho ama idhaa dacwaddaabay nala raba wixii faa'iide soo baxa dacwadda ayaynu intaa u jaraynaa sharikaadka aad baa imika had jeer wadaado marka sharikaad sameeyaan boqolkiiba toban baynu u jarayna ha allahu alam waxay ka fuliyaan fuqahadu waxay leeyihin laa yajuus ma banaana taas ribxiga inuu mid saddexaad soo geliya waxay noqonaysaa kii caamilka ahay xooggiisa xoolahan kusoo saaray ayuu tadyiiqiyey cidhiidhi waxa weeyaan uu geliyey sharikadan ka warramayna maaha shirikad labadii qofe wada lahaa dee sida ay ku heshiiyeen labadooduba xoolaha lahaayeen marka waxaynu ka warramayna haddii meesha uu jiro yanaa mid isagu xoog uun le oon xoolo lahayn in mid saddexaad oo aan xoolana keenin aan shaqaynna la yidhaahdo waxaa shardiga inuu faa'iida kula qaybsado hada laa yajuus wa an yushraa waa in loo shardiyo lilcaamili ka shaqaynaya minhu ribxiga waa in looga shardiyo juzun qayb macluumun la garanayo oo minhu ribxiga ka mida oo biljuz'iyati lagu garanaayo juziya ay binisba lagu garay nisba lagu garay thuluth ama rubuc ama nisf ama khumus ama cushur walaa yajuusu tacyiin in la cayima ma banaana a lacagtan inoogu shaqeeyo faa'iida soo baxda boqol dollar baad bishii adigu leeda hada laa yajuuz lanna faa'iidadii soo bixi laed waa majhuul la garba intay noqon doonto hadduu boqol soo baxa ka hor dhahay iska keen boqolka dayl adiga saawariyo ku ballade oo xoolahaygu waayo fataatiir bay ahaay maxay soo saareen way xoolaa igu odhanaya sooma marka waa la isqabsanaya hadduu boqolba soo bixi waayo ka war war xoolahaaga wax iga sii xoolahayga miyaad ila leeda oo haddaa maxaan ku daalaya waaye dee waxaad ku daalaysa wixii faa'iida inay soo baxo faa'idan mayso inay isqabsadaan murmaan baa ka dhalanaysa walihaada ribxigu inuu mucayan ahaada ma banaana haddii kale waxaa ka dhacaysa waxa weeyaan waa mukhaalafa sharciyo shirkadda barakada laga qaadaya laakiin waa inuu macluum noqdo binisba boqolkiiba intaas baad leeday dee waana yaraan kartaa waana badnaan kartaa sooma haddaanay sooba bixinna dee waxba ma leh haddaanu ribxiba soo bixinna waxba ma leh midna waxa weeyaan dee maalkiisii wareegay baan waxba soo saarin midna xooggiisii wareegay baan waxba soo saarin ayay noqonaysaa in alaab gooniya la ydhaha alaabtaa faa'ida ka soo baxaad leedahay ana alaabta kale inta ka soo baxdaan leeyana ma banaana lacagtan qaado sonkor iyo beriis iyo kombyuutarro iyo gawaadhi soo geli wixii gawaadhidu ay faa'iido soo saaraan adiga ayaa leh inta kale waxay faa'ido soo saartaan aniga ayaa leh hada laa yajuuzu waxaa dhici karta inay kuwani faa'ido soo saaraan oo kuwan aanay soo saarin tana la isqabsado qalbi xumaan iyo khilaaf iyo nisaac horena waxaan u sheegnay fii bidaayati kitaab albuyuuc markaynu maraynay mucaamalaadka la xaaraantimeeyey asbaabta loo xaaraantimeeyey waxaa ka mid a liannaha tuaddii ila alnisaac walkhilaaf wa takunu sababan lilcadaawati walbaqdaa bayna almuslimiin waxay sabab noqonaysaa in la isqabsado oo la iskhilaafo oo la iscolaadiyo oo la isu cadho asbaabta mucaamalaadka loo xaaraantimeeyo taasi waa mid ka mid a nacam caqdu marka alqiraad waa caqdun jaa'iz maxaa naasiroo looga jeeda haddana waa caqdun jaa'iz oo xalaal baa looga jeeda wada caawo dhan maxaynu ka soo warrabayna waxaynu caawo dhan soo wadna wadnaba imika leena waa wuu bannaanye waa xalaal hayeex nacam haddaad maqasho caqdun jaa'iz macnaheed waxa weeyaan liطarafayn khiyaaru alfasq labada daraf mid waliba wuxuu xaq u leeyahy inuu caqdigaa ka baxo caqdun jaa'iz caqdun laazim haddaad maqashana midna kama bixi karo ilaa kii kale inuu ku waafaqsan yahay mooyaane dana jaa'is min araf iyo laazim min araf ayaa iduna jirta inuu dhinacna jaa'is ka noqdo laba daraf midkood dhinaciisa ka kalena dhinaciisa uu ka noqdo macanaa laazim nacam marka waa jaa'iso kamaalka lihina wuxuu xaq u leeyahay inuu idhaahdo mar haddaan muddo mucayan haddii aan lagu ballamin inuu idhaahdo xoolahaygii iska keen imika laga bilaa waxbaa ku shaqayna kii ku shaqaynaya inu idhahdo xoolahaagiiho waxba ku shaqayn maayo laakiin maxaa shardiya marka la fasqinaya caqdigaa waxaa shardiya anlaa yakuuna fii dalika darar cala axadi arafayn inaan labada daraf midkoodna aan darar iyo dhibaata aanay kasoo gaadhahayn ayaa shardiya shartu siiqati alqiraad siiqada ama hadalka heshiiskan lagu wadagelayo shardigiisa shartu siiqati alqiraadi waa shartu siiqati lbayc siiqat lbayc shardigii loo dhigaya siiqat lqiraadna loo dhigaya ana kula minhuma caqdu mucaawada labada mid walba waa caqdu mucaawada buu leeyahy sida saxiixaana caqdu mucaawada waxa weeyaan ma aha caqdu lqiraadi waa caqdu mushaaraka suurat lqiraad suurat lqiraad waa tusaalaheedii wa an yaquula waa inu idha zaydun zayd licamri waa inuu ku idhaahdo qaaradtuka waxaan muqaarado kugula galay ama mudaarabo sharikada la ydhaha fi hadihi alfi dinaar kunkan dinaar isagu muxuu shardiyayey inuu maalku noqdo naqdi so shardi maaha markaa dinaarku sida saxiixa wuxuu odhan karaa fi hadihi alakyaas alcashara min albur aw min altamr aw min alshaciir aw min albaz cala ana ribxa iyadoo heshiisku yahay ribxigu inuu ahaado baynanaa mid labadeena inoo dhexeeya haddii waxa weeyaan waa cayimadda iyadu waa waadix oo nisbo uu ku cayim u idhaahdo laka nisf waliya nisf ama laka huluthu waliya huluthaan aw ilcagsi lakiin hadduu idhaa ka waraa ribxu baynanaa un faa'iidaduna way naga dhexaysaa culamada qaarkood waxay idhahdeen ma ansaxayo hadduu sidaa yidhaha لأن shuruuda ribxiga waxaa ka mid ahaa an yakuna ايش macluuma bاljuزiya halkana macluum bاljuزiya ma alcilmiga qaarkood waxay leeyiin la waxaa lagu xambaarayaa hadduu idhah ribxu baynana almunaasafa biاlmunaasafa ana mid waliba nisfi ama kala badh inuu leeyahy bay noqonaysa hadduu idhaha ribxu baynana fayaqulu dha cabru oo darafkii kale qabiltu waan aqbalay waxaynu ku gebagabaynaa darsiga dhowr masale aynu baraarujinaa masalada koowaad waxay tahay almudaaraba ama caqdu lmudaaraba shirkada mudaarabada la dhaha xoog iyo xoolaha la isku darsanayo waxaa ahlucilmigu ay yidhaahdaan laa yajuuz qismat ribxi ilaa birida arafayn lama qaybin karo faa'iidada soo baxda ilaa labada daraf heshiiskan uu ka dhaxeeyaa inay raalli ku noqdaan idha aynu qaybsanna mooyaane laakiin tusaale ahaan ma odhan kara ninkii xoolaha ku shaqaynayay safarka waxaanu faa'iidnay toban kun oo doolar haye heshiiskuna wuxuu ahaa in kala badh uu yeesho kii xoolaha lahaa kala badhna anigan shaqaynaya aan yeesho waayo shantaydii kun waa tan jagaabaan siisanayaa shantiisii kunna waa taasoo halkaasaan u dhigaya hada laa yajuuz ma banaana waxaa ribxigiiyo faa'iida la qaybin kara marka labada daraf qaybinta ay isku waafaqaan oo sababtu maxay tahay sababtu waxa weeyaan lianna aribxa yaxmii ra'sa almaal ribxigan wuxuu ilaalinaya raasamaalkii soo saaray ayuu ilaalinaya walihaada masalada labaad taa ka dhalanaysa waxay tahay idaa xasalat khasaara maca wujuudi ribxin saabiq tujbaru alkhasaaratu min alribx idaa xasalat khasaara qabla qismati ribx iyadoo weli faa'iida aan la qaybsan ayaa xoolihii mar labaad safar la geliyo khasaara dhacay ma la odhanayaa ribxigani xoolahan shaqo kuma laha oo dee ninkan caamilkaa isaga khasaaraha maalkaagii galay waxba kama gelina ribxiga qeybtiisu qaadanay ma laohanaya maya la odhan maayo horta ribxiga waxaa laga kabayaa khasaarahan ku dhacay raasamaalka haddaanay waxba soo hadhin waa halkeeda hadday wax soo hadhaana intaas ayaa waxa weeyaan ribxi iyo faa'iido noqonaysa wallahu aclam waxka billahi tawfiiq w sala allahu calaa nabiyina maxamed wcala alih wasaxbih w slama tasliima kaiira